maanta waxaa sharaf inoo ah inaynu halkan iskugu nimid isaga oo ra'iisul wasaarihii dalku ay nala jooga inaynu dhagax dhigno dhismahan casriga ah ee loogu talagalay in loo dhiso garsoorka dalka runtii dhismahani wuxuu ka koobnaan doonaa saddex dabaq iyo oo ka kooban labaatan xafiis iyo saddex xool oo ah kuwa lagu qaado dacwadaha waxaanu rajaynaynaa insha allahu tacaala dhismahani markuu dhammaystirmo inuu wax weyn ka taro cadaaladda iyo adeegga cadaaladeed ee uu garsoorku bulshada soomaaliyeed u hayo sidaad ka war haysaan waxaa dhowaan la qaatay garsoorayaal iyo xerayaalayaal iyo howlwadeenno kale oo garsoor oo loogu talagalay inay bulshada gaadhsiiyaan adeegga cadaaladeed ay ugu idman yihiin ummadda soomaaliyeed dadkaas baa ku shaqayn doona insha allahu tacaala halkan markaa marka la isku geeyo dadkaasi la qaatay howlwadeennadaas iyo goobtan oo iyadana loogu talagalay inay ku shaqeeyaan iyo sistem casri oo elektronigo hadda la hirgelinayo waxaanu rajaynaynaa insha allahu tacaala inay wax weyn ay ka tari doonaan adeegga cadaaladeed ay ummadda u hayaan markaa sharaf iyo karaama ayay noo timaanta inaynu halkan ku dhagax dhigno dhismahaasi cusub ee casriga ah ee garsoorku yeelan doono